in dhoweyd waxaa hadal haynta dadka iyo dalka ugu weyn ay ahayd dad maataa oo caruur iyo dumar u badan oo magaalada laascaanood laga saaray kana saareen laamaha amniga ayaan doonayaa inaan kelmad kooban ka yidhaahdo somalilan waxaa saldhig u ah nabadgelyada waxaan xildhibaan ku ahay waxay dowladnimadeennu ku jirtaa waxa shacabku ku nool yahay waxa dunida aynu ka iibinaa waxaanu bartaa ku soo gaadhna waa nabadgelyo laascaanood mushkiladda ka dhacaysay ee soo noqnoqotay ee dilalka joogtada ah dhibanaha koowaad cidda ka ahayd wuxuu ahaa xisbiga wadani dilkii ugu dambeeyey laascaanood ka dhacay ciddii lagu dilay wuxuu ahaa gudoomiyihii xisbiga wadani ee gobolka sool isagoo sidoo kale ahaa xildhibaan golaha deegaanka ka tirsan mar kaste ka xisbi ahaan ka ummad ahaan ka xildhibaan ahaan waxaannu taageersan nahay in la sugo nabadda soomaaliya in ummadda nabaddeeda loo ilaaliyo laamaha amniga ee wasiirka arrimaha guduhu kow ka yahay ee jannanadu laba ay ka yihiin waannu ku barbar taagannahay ilaalinta nabadgelyada somalilan iyo qarannimadeeda haddii aanu nahay xisbiga wadani dadka la saare maatada nidaamka loo maray runtii nidaam qurux badan muu ahayn dhaqan baa jira diin baa jira dadnimaa jirta kow waxay ahayd dadka in nootiis la siiyo in laydhaha ku diyaargarooba muddada intaa lag inaadu dalka kaga baxdaan waa dad nabadgelya darra ay soo qixisay oo nabad somalilan soo biday dadka dhaqanka iyo diintu ilaalisa waxa kow ka ah dumarka iyo caruurta wayna damqaysay runtii in dumar iyo caruur baylah iyo balanbal badani ka muuqdo bannaanka loo saaro wax dhaqankeenna dowladnimadeenna dadnimadeenna caado iyo curfu wahaamay ahayn nidaamka dowladeed iyo sugidda amniga dalka laamaha amniga ka hor dhici mayno ma baadhid bay sameeyeen waa kow ma dadkan dembi baa lagu helay ma maxkamad baa xukuntay inay baxaan ma xukun dowladeedoo laga sinaabuu ahaa intee in laeg baa nootiis la siiyey hantidooda ayaa la wareegi karaya sidee loola wareegayaa waxaasoo dhan waxay ahayd nidaam iyo qorshe dowladeed oo adag in lagu galabay timay dhicin aadna taa waan uga xunnahay waynana damqaysaa hadda mar labaad in aad dowladdu ugu dhug yeelato wixii dhaawacaya qarannimadeenna iyo quruxdeenna iyo dowladnimadeenna waanu ku baaqayn